maleeshiyaad taabacsan dowladda federaalka ayaa laba qof oo shacab ah ku dilay deegaan hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe aroornimadii hore ee maanta maleeshiyaad hubaysan oo taabacsan dowladda federaalka ayaa waxa ay dad rayid ah ku dileen deegaan hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka koogaar ee hoostaga degmada cadale waxa ayna maleeshiyaadku halkaasi ku dileen laba ka mid ah dadka deegaanka labada ruux ee la dilay ayaa lagu kala magacaabaa fanax macalin xabeeb iyo muxiyidiin caraale waxaana dilka kadib goobta isaga baxsaday maleeshiyaadkii falka geystay mid ka mid ah raggan la dilay ayaa waxa uu ka shaqaynayay shirkad isgaarsiineed oo ku taala deegaanka halka kan kalena uu ka shaqaynayay ceel biyood ku yaala halkaas ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga sababta ka dambaysa dilka ay geysteen maleeshiyaadkan waxaana uu ku soo aadayaa iyada oo dhowaan isla duleedka degmada cadale lagu dilay darowal kaxaynayay gaari nooha ah oo ku safrayay duleedka degmada